magaalayadu way afxidhan tahay bilkhayr
bismillaahi raxmaani raxiim afur wanaagsan rabadaan wanaagsan waa sideed iyo labaatanka maarso sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhawaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegeysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doona ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha dhagkuhayntiisa kasoko weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan habeentiriska rabadaan ee barnaamijka waa toddobo abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari kara keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso barnaamijka ilaalinta habraaca barnaamijka waa muhiim intuu socdo anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijka waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
magaalayadu way afxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr gaalayadu way afxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
weydiimaha ayaan markan toos u gudagalaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhegaysto walba mar qura ayuu fursad u haystaa ka hor inta aadan soo tiigsan iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd haddii fursadaadu ay dhammaato waxay ka dhigan tahay in habeen dambe aad helayso midda kugu soo horraysa waxaad barnaamijka ka soo wici kartaan inta hawada ka baxay eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex markan weydiinta ugu horraysa ayaan soo qabanayaa aan soo dhaweeyo cabdicasiis soo dhawo cabdicasiis weydiinta koowaadna inoo soo qabo
waa mahadsan tahay axmaadiyow ramadaanulkariim ayaanu dhegaystayaashu leenahay waxaynu toos u gudageli doonnaa weydiimaha barnaamijka kasmaal eeanu dhegaystayaasheenu markaasi ku weydiino su-aasha ugu horeysa ee barnaamijka waxa ay u dhici doontaa sida tan soo socota dhegayste su-aashan dhagaha ufur waxaan filayaa inaad ka warcelin doonto haddii allaha awoodalow raalli ka noqdo waana su-aal diiniya sheeg inta jeer ee qur-aanka lagu sheegay malakul jibriil adigoo raacinaya suuradaha haddii mar kale aan ku celiyo sheeg inta jeer ee qur-aanka lagu sheegay malakul jibriil adigoo raacinaya suuradaha marka ugu dambeyda ayaan jeclahay inaan ku celiyo sheeg inta jeer ee qur-aanka lagu sheegay malakul jibriil adigoo raacinaya suuradaha waxaan filayaa inaad garateen oo markaasi aad ka jawaabi doontaan
waxaan markaan soo dhaweynayaa dhegaystaha ugu horeeya ee doonaya inuu weydiintan ka warceliyo aan soo dhaweeyo halaaw asalaam calaykum
wacalaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu waxaan ku leenahay habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan
ah habeyn la mid ah
Een, waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa
Ee, magacaygu waa liibaan ibraahim waxaan kaa soo wacaa degmada dharkeenleys
liibaan ibraahim oo naga soo wacaya dhar kenley dhar kenley sida lagu yahay
oo lagu wanaagsan yahay
waa tahay een, haddii aad la socotay waxaad samaysaa sii gudagal weydiinta inoo Ee, taalo ka ee, warcelinteeda wax- waxaa lagu sheegay saddex jeer laba jeer waxaa lagu sheegay suurat lbaqara hal jeerna waxaa lagu sheegay suurat taxriim waa tahay noogu celi adoo mahadsan
saddex jeeraa lagu sheegay laba jeer waxaa lagu sheegay suurat lbaqara hal jeerna suurat taxriim
waa hagaag axmed hadiyow een, dhegaystahaasi liibaan ibraahim oo dharkeeli naga soo wacay jawaabta uu bixiyey su-aashii koowaad ee barnaamijka waa jawaabta saxda ah
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr liibaan ibraahim oo dhar kenley naga soo wacay weydiintii koowaad ee aan soo bandhignay ee u dhacaysay sheeg inta jeer ee qur-aanka lagu sheegay malakul jibriil adigoo raacinaya suuradaha isagaba ma aysan soo dhaafin isaga ayaa ka warceliyey markan waxaan usii gudbaynaa weydiinta inoo xigta
waa hagaag axmediyow een, weydiinta labaad ayaynu u gudbi doonaa halkaasi ee, waxaynu uga gudbi doonaa weydiintii koowaad oo ahayd weydiin een, ku saabsan een, xagga diinta markan waxaynu u gudbi doonaa su-aasha labaad waa su-aal xisaab ah dhegaysta dhagaha u fur waxayna u dhacaysaa sida tan soo socota wadarta afar tiro oo dhaban ah ayaa ah boqol sheeg afartaas tiro haddii mar labaad aan ku celiyo wadarta afar tiro oo dhaban ah ayaa ah boqol haddaba sheeg afartaas tiro haddii marka ugu dambeyda aan ku celiyo wadarta afar tiro oo dhaban ah ayaa ah boqol haddaba sheeg afartaas tiro waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka warcelin doontaan insha allah Een, tirooyinkaas dhabanka ahna waa tirooyin isku xigxiga Mhm.
markan waxaan soo dhaweynayaa dhegaystaha doonaya in uu ka warceliyo halo asalaamu calaykum halo codkaaga adoo sare u qaadaya waxaad noogu bilowdaa magaca
magacaygu waa daawud nuushooga degmada dharkeenleys codkaaga wuu isdhimayaa marka hore wuu fiicnaa daa-uud oo sare u qaad
oo jooga dharkale daa-uud ibra magac noo sii dhammaystir
abdullah
daa-uud cabdulaahi oo ku sugan dharkeenley waa yahay daawud abdullah dharkale ah dharkeenley codkagana sare u qaad si si waafi ah lagugu maqlo Een, gudagal weydiinta inoo taalla aan doonayna inaan ka warcelino adoo sare u qaadaya codka
intaada
waatay dhegeystaha codkiisa ayaa aada u hooseeya si wanaagsan iskuma maqli karno waxaan kusii soconaynaa qadadka kale weydiinta labaad ayaa inoo taalla qadkan aan soo dhaweeya halo asalaamu calaykum
alaykum salaam waraxmatullah soo dhowo walaal magaca
axmed xasan dharkale jooga
axmed xasan oo ku sugan dharkeenley sida lagu yahay
aad baa loo fiican yahay
waa tahay Een, habeenadii hore ma kasoo qayb gashay barnaamijka hal marag soo qayb gala masi jawaabin Mm. waa tahay waxaan ku leenahay soo dhow mar kale waxay inoo taalla weydiin aan doonayn inaan ka warcelino
haddaan isku dayo waa labaatan iyo labo
Mhm, labaatan iyo afar mhm.
labaatan iyo lix iyo labaatan iyo sideed
waa hagaag een, axmed xasan oo dharkeeli naga soo wacay jawaabta su-aashii labaad ee barnaamijka kasmaal uu ka bixiyey waa jawaabta saxda ah
Isdabagalinta barnaamijka Kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda Muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka.
jibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way abxidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
wuu mahadsan yahay axmed xasan oo isla dharkeenley naga soo wacay dhegeystayaashana soo wacay dharkeenley ayuu u badan yihiin Mhm, aad iyo aad weydiintii labaad ee ahayd wadarta afar tiro oo dhaban ah ayaa ah boqol sheeg afartaas tiro oo haddana isku xiga jawaabta saxan ayuu ka bixiyey laba iyo labaatan afar iyo labaatan lix iyo labaatan sideed iyo labaatan haddii aan usii gudubna cadcasiisow weydiinta xigta
waa hagaaga weydiinta saddexaad ee barnaamijka kasmaal ayaynu u gudbaynaa weydiintan soo socota waa weydiin markaasi sportis ah ama ciyaaraha dhallinyarada ciyaaraha markaasi aadka ugu dhuunduleela waxaan rajaynayaa inay ka warcelin doonaan sheeg magaca iyo dalkiisa ciyaaryahankii ugu horeeyey ee gool ka dhaliya koobka adduunka haddii mar labaad aan ku celiyo dhegaysta waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto magaca iyo dalka uu ka soo jeedo ciyaaryahankii ugu horeeyey ee gool ka dhaliya koobka adduunka marka ugu dambeyda haddii aan ku celiyo sheeg magaca iyo dalkiisa ciyaaryahankii ugu horeeyey ee gool ka dhaliya koobka adduunka waxaan filayaa inaad garatay oo aad ka warcelin doonto
waxaan u gudbaynaa qadadka si aan jawaabta saxan uga baadigoobno dadka inu soo wacaya ama dhegeystayaasha waxaan soo dhaweeya halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
raadiya iska yar fogee magaca noogu bilow
ماذا سنان عبد القادر ميت إجمال وليدين.
ikraan miya آه ikraan cabdiqaadir mayow آه
waa tahay waxaad waxaad naga soo wacaysaa deegaanka
إجمال وليدين جاران حافظ حلمي.
Mm, wada jir waa tahay sida lagu yahay
والله في عيني.
Een, raadiya iska yar fogee waxaa noo taallaa weydiin aan doonayno inaan ka warcelinno Een, habeenka ugu horreey miyaa barnaamijka intuu hadda socday habeenadan آه إبنا تحب قلي جيري مش أحمد غازي وكلي جيري.
Mm, mar hore waa tay ilaa hadda weli kama qayb gelin Een, raadiya iska fogow codkan ugu soo laabanaya waxaan ku leenahay soo dhawow weydiinta inoo taalla ka warcelinteeda
بيلي noogu celi بيلي يعني.
maxaa tiri ku celi برازيل وكسو جيران.
baraaziil miya آه بيلي يا جيران وكسو جيران برازيل.
Mm, waa tahay inaad haleeshay iyo in kale axmedow een, ikraan cabdiqaadir oo wadajir naga soo wacday iskuday bay samaysay balse jawaabta ay bixisay waa qalad waa tahay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxaan soo dhaweynayaa dhegeystahan halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله.
waxaan ku leenahay habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan
أنا أهدى هذا وجهك تدق ماذا الكلمة.
iigu celi magaca
ذهب هذا.
oo ku sugan dharkeenley
آه.
sida lagu yahay
قالوا في عين.
weydiinta inoo taallaa ka warcelinteeda
لوسيان لورنت mhm waddan waxa uu dhashtay faransiiska Mm, inaad haleeshay in kale waayahay axmedow dahabo oo markaasi dharkeeli naga soo wacday su-aashii saddexaad ee ciyaaraha ku saabsanayd jawaabta ay bixisay waa jawaabta saxda ah oo waa markaasi lucien laurente oo kasoo jeeda dalka faransiiska
Isdabagalinta barnaamijka Kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda Muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka.
sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أبدا تهايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تهايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تهايا بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أبدا تهايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تهايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تهايا بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أبدا تهايا بالخير qeybaha hore ee barnaamijka ayaad la socotaan weydiintii ugu dambeysay dahabo ayaa ka warcelisay markan waxaan u gudbaynaa weydiinta inoo xigta iyo cabdicasiis
waa hagaaga axmaadiyo weydiinta afraad ayaynu u gudbi doonaa ee barnaamijka kasmaal oo ay taabagelinayso jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka haddaba su-aasha afraad ee barnaamijka kasmaal waxa ay u dhacaysaa dhegayste sida tan soo socota sheeg dhegayste magaciisa oo saddexan abwaankii curiyey heesta caan baxday ee alif la kardhabay alif la hoos dhabay alif la goday haddii mar kale aan ku celiyo sheeg dhegayste magaciisa oo saddexan abwaankii curiyey heesta caanka ah ee alif la kordhabeey alif la hoos dhabeey alif la goday haddii marka ugu dambeyda aan ku celiyo sheeg dhegayste magaciisa oo saddexan abwaankii curiyey heesta caanka ah ee alif la kordhabeey alif la hoos dhabeey alif la goday waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah
dhegeystaha ugu horeeya haddii aan soo dhowriya halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waa tahay dhegeystaha waxaad moodaa inuusanna maqlin waan kasii gudbaynaa qadadka kale ayaan fursadooda siinaynaa si aan u baadi goobno jawaabta saxan ee weydiintan aan soo bandhignay halo asalaamu calaykum soo dhowo habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan ramadaan la magac magacaagu waa daawud oo jawad ima dhirkanay marka waa tahay daawud cabdullaahi oo jawad ima dhirkanay mar ayaad ka soo qayb gashay inkastoo codkaaga uusan aaduna ugu gaabnahay marka agteedu buuka jire
waa tahay haye soo dhowo markan maadaama markii hore isku day aadan sameynin een, haddii aada la socotay weydiinta aan soo bandhignay
wuxuu noqonayaa abwaan saciid saalax axmed
Mm, waa tahay inaad haleeshay iyo in kale
waa hagaag een, ah, axmed uu jawaabta uu bixiyey daa-uud oo dharkeli naga soo wacay waa jawaabta saxda ah ee waa markaasi abwaan saciid saalax axmed
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أبدا تهايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تهايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تهايا بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا جواي أبعد تهايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تهايا بالخير
weydiinteenii afraad ee aan soo bandhignay waxaa ka warceliyey daa-uud oo sidii saxanayd uga warceliyey waxaan markan u sii gudbaynaa weydiinta shanaad iyo cabdicasiis
waa hagaag axmediyo weydiinta shanaad ee barnaamijka waxaad moodaa inay qaab ahaan is-shabahaan weydiintii afraad oo kale n su-aasha shanaad jawaa- waxay noqon doontaa n qaabka ay u dhacayso sida tan soo socda waxaan rajaynayaa in dhegaystaha ugu horeeya uu ka warcelin doono sheeg magaca abwaankii curiyey riwaayadii la magac baxday waa maadeys adduunyadu dadkuna way matalayaan haddii mar labaad aan ku celiyo dhegaysta waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto magaca abwaankii curiyey riwaayadii caanbaxday ee la ohan jiray waa maadays adduunyadu dadkuna way matalayaan haddii marka ugu dambeyda aan ku celiyo sheeg magaca abwaankii curiyey riwaayadii caanbaxday ee waa maadays adduunyadu dadkuna way matalayaan waxaan filayaa inaad ka jawaabi doontaan
وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تهايا بالخير
waa tahay markan waxaan u gudbaynaa qadadka si weydiintan aan soo bandhignay warcelinteeda oo saxan aan u baadi goobno qadkan halow salaamu calaykum
Calaykum salaam.
habeen wanaagsan
Habeenamo.
waxaad inoo raacaysaa magaca oo buuxa ama noogu bilow magaca oo buuxa
Farsoon aan Ismaaciil oo joogto hore.
fartuun aadan ismaaciil oo oo howlwadaag ku sugan
Ah,
sida lagu yahay howlwadaag
waa lagu fiicay.
waa tahay haddii aad la socotay barnaamijka sii gudagal
Baan isku dayo Maxamed Ibraahim Marsane Adraabi.
waa tahay inaad haleeshay iyo in kale
jawaabta fartuun ay bixisay waa jawaab qaldan
waa tahay sidaas darteed waxay ka dhigan tahay waxaan ku sii soconaynaa qadadka si aan weli jawaabta saxan u baadi goobno weydiinta ayaa inoo taalla waxaan doonaynaa inaan ka warcelinno dhegeystayaasha ayaan fursad u siinaynaa qadkan haddii aan soo dhaweey halow salaamu calaykum waa tahay dulu dhegeystahan qadka ayuu ka baxay waan ka gudbaynaa qadka kale halow salaamu calaykum Wacalaykum salaam.
habeen wanaagsan
Wacalaykum salaam.
soo dhow habeen wanaagsan raadiyaha iska fogee
Waan tagaa habeenamo.
barnaamijka hore mula socon jirtay
Ha.
Hmm, raadiyaha iska yar fogee magaca noogu bilow oo buux- Leeyahay. Leeyahay waa Nuur Cabdicaadir Mayo.
noogu celi
Nuur Cabdicaadir Mayo.
waa tahay halkaad naga soo wacayso
Dad wal wada jir.
waa tahay waxaan ku leenahay mar kale soo dhow een, sii gudagal
Abwaankiiku.
noogu celi
Jawaabta waa abwaankiiku.
abwaansan gubniya
Ha.
waa magaca oo buuxa magaca oo saddexaan Mhm. Mhm. way waa tahay dhegeystaha isku day wanaagsan ayahay saamaysay Een, waxaan kusii soconaynaa dhegeystayaasha kale ayaan weli fursad u siinaynaa dhegeystahan aan soo dhaweeyo halow salaamu calaykum Alo.
habeen wanaagsan
Wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu.
soo dhow habeen wanaagsan
Habeen wanaagsan.
waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa
Cilmi oo cumar oo degmada waa beri
Mm. sida bar- sida barnaamijka loola socdo degmadaada si wanaagsanaa loo socdaa
aye hore ma uga qaybgeli jirtay Ah, horta
Mm.
waa- qayb gal weliba ma ka jawaabay.
soo sii gudagal jawaabta
xasan galay galay waa tahay inaad haleeshay iyo in kale
Eh, axmed ow jawaabta uu bixiyey dhegaystahaasi waa jawaab qaldan Mhm. dhegaystaha ugu dambeeya ayaan markaan fursad u siinaynaa haddii uu ka faa'iidaysto waa sidii la rabay haddii kalena dib ayay nagu soo laaban doontaa qadkan aan soo dhaweeyey halaw salaamu calaykum
calaykum salaam
habeen wanaagsan ayaan ku leenahay
habeen lamid ah
shanqadha gees uga yarbax een, codkana sare u qaad waxaad noogu xijisaa magacuu buuxa
axmed muuse aanish magaca noogu celi
axmed muuse maxamed miya haa maxamed muuse maxamed muuse waa tahay ceelasha shanqar ayaad ku jirtaa ha gees uga yarbax marka ceelash sidee lagu yahay
waa lagu wacan yahay maasha allah
warcelinta weydiintan aan soo bandhignay
haddaan isku day waxaan dhihi lahaa maxmed axmed
Hmm, noogu maxmed axmed dabarlow
noogu celi
maxmed axmed dabarlow
Hmm, waa tahay inaad haleeshay iyo in kale
dhegaystahaasina jawaabta uu bixiyey waa jawaab qaldan markan waxay ka dhigan tahay inay dib nagu soo anagana uu laabanayso soo noqotay beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دواي أطير أنت هايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة مؤمنين تايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة مؤمنين تايا بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دواي waa tahay weydiintii shanaad dhegeystayaal saddex ayaa fursad u siinay een, kama aysan faa'iidaysanin intaanan weydiinta xigta usii gudbin een, cabdicasiis bal weydiintaas iyo say u dhacaysay iyo jawaabteeda kadibna weydiinta kale inoo sii raacay
waa hagaag axmed oo weydiinta shanaad waxa ay u dhacaysay een, ah, waa su-aal markaasi ee, dhanka iyo sugaanta ah waxay u dhacaysay sheeg magaca abwaankii curiyey riwaayadii la magac baxday waa maadays adduunyadu dadkuna way matalayaan haddaba jawaabta saxda ah waxa uu ahaa allah u naxariistay abwaankii maxamuud cabdulaahi ciise sangub kaasoo geeriyooday juun
Mm, hal dhegeysta ayaa soo dhaweeyay oo naaneysta sheegay naaneysta keliya ayuu sheegay
markan weydiinta xigta haddaad noo soo qabato
weydiinta lixaad ayaynu u gudbi doonaa weydiintan lixaadna waa weydiin markaasi taariikh ah oo na dalkeena ku saabsan dhegaystee dhagaha u fur waxay u dhacaysaa sida tan sheeg sanadkii ay howl bilowday warshadii kalluunka laas qoray adigoo raacinaya gobolka laga furay haddii mar kale aan ku celiyo waa su-aal ka kooban laba su-aal isdul saaran dabcan sheeg sanadkii ay howl bilowday warshadii kalluunka ee laas qoray adiga oo raacinaya gobolka laga furay marka ugu dambeyda sheeg sanadkii ay howl bilowday warshadii kalluunka laas qoray adiga oo raacinaya gobolka laga furay waxaan filayaa in markaasi dhegaystaha ugu horeeyaba uu dafi doono jawaabta su-aasha
ويدي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
dhegaystaan haddii aan soo dhaweeyay halaw salaamu calaykum halo waa tahay meel waxaad ku jirtaa shanqadheedu ay badan tahay haddaad ka fogaan karto
caashi ibraahim magaca igu celi
caashi ibraahim
Caa- caashe miya
caashi ibraahim waay aha caashe ibraahim halkaad naga soo wacayso
ceesh
sida lagu yahay ceelasha
abyaana waa tahay shanqadhu aad bay u badan tahay marka ka yar fogow soo dhowow mar kale sii guda gaal ka warcelinta weydiinta aan soo bandhignay
kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo saddex
kun sagaal boqol toddobaatan iyo
kun saddex sagaal boqol toddobaatan iyo saddex mm, gobolkii
jubbada hoose
mm, waa tahay inaad haleeshay iyo in kale jawaabta caasho ibraahim oo ceelasha naga soo wacday waa jawaab qaldan
waa tahay waan kusii soconaynaa dhanka qadadka si weydiin ama jawaabtan weydiinta jawaabteeda u saxan aan u helno qadkan halo salaam calaykum yaxyaa garisbaale igu celi magaca yaxya xuseen ismaaciil garisbaarege yaxye xuseen garas baaley sida lagu yahay waaruus yaxya maasha allah
Mhm. waxaan soo bandhignay weydiin marka een haddaad la socotay horey u- dugdhee waa gobolka dogdheer ee kun sagaal boqol toddobaatankii
Mm, kun sagaal boqol
iyo toddobaatankii marka gobolka ee gobolka dogdheer
gobolka
ee gobolka waxaa laga fara gobolka ee, sool
noogu celi gobolka ee namar cishane haye gobolka dogdheer kun sagaal boqol iyo toddobaatankii
waa tahay inaad haleeshay in kale
ee axmed oo jawaabta uu bixiyey dhegaystahaas inkastoo isku day wanaagsan uu sameeyey waa jawaab qaldan
waa tahay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxaan doonaynaa inaan jawaab s- saxan helno laba dhegayste ayaa isku dayey dhegaystaha ugu dambeeya ayaan markaa fursad u siin doonaa qadkan aan soo dhaweeyay halo asalaam calaykum
waalaykum salaam
waxaan ku leenahay habeen wanaagsan
habeen lamid ah M- inoo raaci magaca
cabdirashiid cali kacab cabdirashiid cali oo kaxda inaga soo wacaya mar kale soo dhowow een, ka warcelinta weydiintan aan soo bandhignay
haddaan isku day waxaan dhihi lahaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii gobolka sanaad
Mm, waa tahay inaad haleeshay in kale
cabdirashiid cali oo kaxda naga soo wacay jawaabta uu bixiyey waa jawaabta saxda ah waa kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii gobolka markaasi ay ka howlgelaysana waa gobolka sanaag
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دواي أبعد أنت هاي بالخير واجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين wuu mahadsan yahay dhegeysi ugu dambeeyey cabdirashiid cali wuxuu ka warceliyey weydiintii aan soo bandhignay markan waxaan u gudbaynaa weydiinta kale ee inoo xigta iyo cabdicasiis
waa hagaag een, axmehadiyo waa su-aasha toddobaad oo aynu u gudbi doono su-aashan waa su-aal markaasi een, ah, diini ah aan filayo inaad ka jawaabi doontaan waxay u dhacaysaa sidatan sheeg dhegayste qofkii ugu horeeyey ee muslim ah oo dhisa xabsiyo haddii mar labaad aan ku celiyo sheeg dhegayste qofkii ugu horeeyey ee muslim ah oo dhisa xabsiyo marka ugu dambeyda sheeg qofkii ugu horeeyey ee muslim ah oo dhisa xabsiyo waxaan rajeynayaa inaad garan doontaan
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دواي أبعد أنت هاي بالخير
dhegaystaan haddii aan soo dhaweeyo halow asalaamu calaykum
wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku leenahay habeen wanaagsan
habeen wanaagsan yaxya walaalkay axmed aadi farsamo yaqaanka dhammaan daharaadiyaha meel waxaan leelahay ramadaanul kariim rabadaan la mid ah magaca iyo deegaanka inoo raaci waa cismaan axmed cilmi degmada waa beri ee gobolka banaadir
waa beri iyo sida lagu yahay
waa la wanaagsan yahay barnaamijka aad loo dhegeysanaya su-aalaha diiniga maadiga iyo caafimaadka isku jira aada uga faa'iidaysanayna qalim qalimkii buwaabta iskor saaro Mhm, waa si wanaagsan waa tahay weydiintan inoo taalla iyo ka warcelinteeda insha allah su-aashaan diini waxoogaa shaki yar igaaga jirta insha allah laba qof aan wa shakisanayo inay yihiin insha allah hal qof ayaan isku dayi doonaa isacayaada dhibciyo qaladaad ay noqotaba insha allah Mhm.
haddaan isku dayo waxaan ilaah wuxuu ahaa cali bin abi daalib
Mm, waa tahay inaad haleesheeyin kale cismaan axmed oo waa beri naga soo wacay jawaabta uu bixiyey waa jawaabta saxda ah waxa uu ahaa cali binu abi daalib
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دواي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي waa mahadsan yahay dhegeystaha cusmaan oo beri inaga soo wacay wuxuu ka warceliyey weydiintii toddobaad ee barnaamijka markan waxaan u gudbaynaa weydiinta ugu dambeysa ee barnaamijka iyo cabdicasiis
axmedow weydiinta sideedaad ayaynu toos u gudagali doonnaa waana weydiinta ugu dambeyda dhegaystihii soo gala ee durbe ka warceliya ayaa markaasi hanan doona sheeg halkii ugu horeysay ee laga furay jaamacadda muqdisho adigoo sheegaya magaca goobta iyo magacyada saddexdii kuliyadood ee ugu horeeyey jaamacadda haddii mar labaad aan ku celiyo su-aashan waxay u dhacaysaa sidatan sheeg halkii ugu horeysay oo laga furo jaamacadda muqdisho adigoo sheegaya magaca goobta iyo magacyada saddexdii kuliyadood ee ugu horeeyey jaamacadda marka ugu dambeyda sheeg halkii ugu horeysay oo laga furay jaamacadda muqdisho adigoo sheegaya magaca goobta iyo magacyada saddexdii kuliyadood ee ugu horeeyey jaamacadda markaasi lagu bilaabo
ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دواي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي waa tahay dhegeystaha ugu horeeya haddii aan soo dhaweeyo halow asalaamu calaykum halow raadiyaha iska fogee marka hore raadiyaha iska fogee codka ayaa nugu soo laabanayaa Een, ama iska dami waa tahay dhegeystaha axmed mudaaqadka inuu ka baxay waan kasii gudbaynaa qadad kale ayaan usii gudbaynaa weydiinta ugu dambeysa ayaa inoo taalla dhegeystahan halow asalaamu calaykum waa tahay durbaqadka ayuu ka baxay dhegeystahan waxaan joognaa gabagabada barnaamijka waxay noo taalla weydiinta ugu dambeysa oo aan doonayno inaan barnaamijka ku soo afmeerno caawa qadadka ayaan weli fursadda siinaynaa si weydiimaha ay u noqdaan kuwo dhammaan laga wada warceliyo ama laga wada jawaabo haddii aan qadkan iyo dhegeystahan soo dhowey halow asalaamu calaykum waxaad tahay dhegeystaan waxaad moodaa qadka inuu ka baxay weydiinta ayaa u badan inay adag tahay sidaas darteed dhegeystayaal badan gadaalay u gurteen Mhm. qadkan aan soo dhowey halow asalaamu calaykum
Halo.
habeen wanaagsan Mm, codkan ugu hooseeya magaca iyo halka aad ku sugan tahay
cabdiweli cumar degmada tax cabdiweli maxamed miya
haa Mm. waata hore ma uga qaybgeli jirtay
may Mm. waan ku soo dhaweynaynaa horay u sii guda gal barnaamijka
waxaan goobta werisay ex contrast halkaas
waa tahay Een, inaad haleeshay in kale
waa tahay jawaabta uu bixiyey waa jawaab qaldan axmed oo dhegeystaasi
sidaas darteed weli dhegeystayaasha kale ayaan fursad siinaynaa aan soo dhaweeya qadkan hallo asalaamu calaykum waatay dhegeystaan qadka ayuu ka baxay waan ka gudbaynaa waxaan isla joognaa gunaanadka barnaamijka waxaa inoo taallaa weydiinta ugu dambeysa waxaan fursad u siinaynaa dhegeystayaasha aan soo dhaweeya qadkan hallo asalaamu calaykum
alaykum salaam soo dhow habeen wanaagsan
habeen lamida
waxaad noo raacaysaa ama noogu bilowdaa magacuu buuxa
yusuf maxaa abdiujo gasbali yuusuf
maxamed cabdi yuusuf maxamed cabdi oo garas baale ku sugan sida lagu yahay
olu fiican yahay
waa tahay een, weydiinta inoo taalle ee doonayso haddii aad doonayso inaad ka warceliso sii guda gal
su-aasha jawaabteeda waxaa waxaa maleynaa la foole
waa tahay inaad haleeshay iyo in kale
dhegeystahaasina waxaad moodaa jawaab qaldan ayuu markaa bixiyey axmedow
waa tahay waqtigii ayaa naga sii idlaanaya waxaa inoo taalla weydiintii ugu dambeysay oo aan doonayno in aan ka warcelinno dhegeystaan aan soo dhawayo hallo asalaamu calaykum alaykum salaam waxaan ku leenahay habeen wanaagsan habeen lamida raadiyaha iska fogee magaca cabdifataax cabdulaahi oo ku sugan dharkeenley Mm, waxaan ku leenahay een, sii gudagal weydiinta inoo tahala ka warcelinteeda
waxaa laga diray damudaaga saddexdii kulmad oo lagu bilaabo waa kulmada injineer caafimaad iyo kulmada duuniya waa tahay inaad haleeshay iyo in kale dhegeystahaasi oo noqonaya kii ugu dambeeyey axmedow jawaabta uu bixiyey waa jawaab qaldan
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka sodolkada beri intuu
waa tahay gunaanadka ayaan sal joognaa intaanan soo xirin in cabdicasiis weydiintii ugu dambeysay uu dhacaysay iyo jawaabteeda oo saxan
waayahay dhegeystayaasheenna waxaan rajaynaynaa inay buug ku qoran doonaan jawaabta saxda ayaynu bixin doonaa su-aashu waxay u dhaceysay sida tan sheeg halkii ugu horeysay oo laga furay jaamacadda muqdisho adigoo sheegaya magaca goobta iyo magacyada saddexda kuliyadood ee ugu horeeyey ee jaamacadda markaasi lagu bilaabay haddaba jawaabtu waxay noqonaysaa jaamacadda muqdisho meeshii ugu horeysay ee dhismo ahaan ay degto wuxuu ahaa dugsigii maxamuud axmed cali oo markaa ku yaalay degmada kaaraan waxaa lagu bilaabay saddex kuliyadood oo kale ah kuliyadda sharciga iyo qaanuunka kuliyadda waxbarashada iyo kuliyadda culumta aadanaha waxaan rajaynayaa inaad buuggiina ku qorateen oo haddii mar kale su-aashan ay soo laabato aad ka warcelin doontaan
intaas ayaan tabinteenii caawa ee barnaamijka kusoo gabagabeynaynaa intaan habeen dambe ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr